iyada oo soomaaliya oo dhan gaar ahaana deegaanada galmudug ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo cod ee soomaaliya ayaa haweenka galmudug waxaa loogu baaqay in ay ka qayb qaataan doorashooyinka ayna kaalin weyn ku yeeshaan dhaqdhaqaaqyada doorasho ee ka jira dalka xaliimo axmed kaariye oo kamid a hogaanka ururka haweenka magaalada dhuusamareeb ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in haweenku ay ka muuqdaan doorashooyinka qof iyo cod maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee isdiiwaan gelinaya waxaan u malaynayaa haddii ay dumar badan issoo sharaxaan inay cod badan heli doonaan maadaama dadka kaararka qaadanaya ay u badan yihiin haween oo boqolkiiba laga yaabo inay sideetan dumar qaateen kaarkii ha yaraata ha weynaato laakiin gabdhihii golaha deegaanka issoo sharaxa gabadhii aan u aragno inay gabar fiican oo waxqabad leh tahay waan u codaynayna waan u dooranayna insha allah horta waxaaba macnaha ma u dareemayaan dadka wax doora ma ku siinayaan laakiin waa inaad u soo bandhigtaa waxqabadka aad u qaban doonto kana dhabaysaa waxqabadkaaga oo aad ilaahay dartiis micnaha dadkana bulshadana aadan been u sheegin adiga naftaadana aadan ku qamaanin oo aan beri lagaa aamin bixin waa lagu aaminayaa haddii aad sida xaqiiqda intii karaankaaga aad dadka wax u qabato laakiin haddaadan u qabanayn marka horeba waxba u sheegin oo beenha u sheegin bulshada naftirkeeda nin ragu hadduu yira maanta aniga wax saas iyo saas iyo saas iyo saasaan wax idinkugu qabanayaa isaga ayay aaminayaan sida ila taha aniga waayo qofkii macnaha kuusoo bandhigay wixii uu kuu qabanaya iyo qofan kuusoo bandhigin sida ila taha aniga waxawaaye qofkii wax kuusoo bandhiga inaad xaggiisa aad u jinjeersanayso gabadhii cod doonaysa ama gabadhii hadda cod xil haysata ama tii doonaysaba ha xooga ha saarto gabdhaha sidii ay u soo saari laheyd oo ay beri garabkeeda u noqo lahaayeen gabdho waxaa jiraan xilka markay qabtaan gabdhaha micnaha aan waxba keera siinin ayada naftirkeedu waxay noqonaysaa markii ay gabdhaha ay soo saari weyso qof keligeed warwareegta carada laakiin haddii ay hesho gabdho garabkeeda buuxiye waxay noqonaysaa qof muhiimadda dadku siiyaan oo ay dhahaan qofkan waxay qabatay sida looga daba ordayo fiiri gabdhaha la socdaa maahan dadkeeda keliya bulshaday u siman tahay bulshaday dhexdhexaad waaye waa qof fiicanoo waxqabad badan hadalkan ayaa imaanaya iyadoo ay deegaanada galmudug ka socdaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo cod waxaana haweenku ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii ay kaalin ugu yeelan lahaayeen doorashooyinka qof iyo cod